golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen number kow in la khafiifiyo xayiraaddii dhinaca coronavirus ee soomaaliya saarnayd oo saddexda bisha agost la furo duulimaadyadii dadweynaha internationalka ahaa iyadoo hore loo ogyahay inay u furnaayeen kuwa dalka gudihiisa ay hore u furnaayeen dowladda soomaaliya waxay go'aamisay maanta in la furo duulimaadyadii internationalka ahaa saddexda bisha agost sidoo kale waxaa la furayaa xayiraaddii laga qaaday iskuulladii jaamacadihii ayaa iyagana la furaya shan iyo tobanka agost waxaa si tartiib tartiiba mar walba iyadoo taxadar uu jiro oo adduunka uu ka socdo weyfkii labaad ee xanuunka coronavirus